u qaybsanaha xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee arrimaha ciidanka difaaca cali jeyti cismaan oo boqolaal ciidamada deegaanka kula hadlayay degmada halgan ee gobolka hiiraan ayaa kula dardaarmay dardargelinta dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda al-shabaab
hiiraana wadaxo ahay hiiraan maxaa la yidhi hal barkeed qala yahay barkeedgeeda ma daaqo ma u malaynaysaan ayadoo hiiraan qayb ka mida shabaab ku jiro inaad nasanaysaan qoriga dhigaysaan ayadoo soomaaliya qayb ka mida uu ku jirana qoriga ma dhigaysaan waa virus e waa virus bahalku midda kale waxaan rabaa mid ogaada dadku intuu deegaankiisa degan yahay ayuu magac liiyo sharaf leeyahay haddaan islihaado maanta halgan ilaaliya ee seefgareeya intiinaan halgan keligaa ma seefgarayn karno barkii halgan ma intaan ka waardiinayna ma ka ilaalin karna inta halgan meel fadaa laga ilaalin karaa cali jeyte madaxweynaha soomaaliya ee aad u tihiin in isgaranayna soo ma ya oo soomaalidu ku xamarayso soomaaliya shabaab ka saarooye keligayna sanka kuma taagayo war ma igala saaraysaan ya kulmataa ma laygala saara
xildhibaan cabdiqaadir dhagweyne oo deegaan doorashadiisu tahay gobolka hiiraan kana mid ah mas-uuliyiinta howlgalka wax ka hogaaminaysa ayaa ciidanka deegaanka ku ammaanay deegaanadii ay hore uga saareen kooxda al-shabaab waxaana uu mar kale kula ballamay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab nimankan shaydaaminta oo khawaariijta oo dadkeenna iyo dalkeenna iyo deegaankeenna ku soo duulay inaan iska celinaa halkaan u nimiday wixii shaqaa oo howlihii aad ku soo guulaysateen waxaa ka dhimanna saraakiisha u xil saaran sanayna cadowgane waa soo dabar jarteene inta yar oo meeshaan iyo meesha la yidhahdo beledweyneynta ka dhexaysa joogta indee sida kuwii kaleba aad ugu soo qaadeen ciddada inaad ciddada ugu qaadaanna waa rajaynaynaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo qaar ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka warfidiyeenka kula hadlay duleedka degmada halgan ayaa waxay ka warrameen deegaanadii ay ku qabsadeen howlgalkii ugu dambeeyey ninka deegaanada qabsanay waxaa ka mid a meyrqooley meyrqoolleya ka soo baxnay galcad galmi meesha la yidhaha beerayabaal jicibow burabooto farqallaal halgan intaa ka soo galan hadduu ilaahay yidhaahna waa sii socon doonnaa insha allahu tacala biidnillahi alkariim nagadaana ciidamada deegaanka dhammaan waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed inaan la shaqayn doonno bulshadu ama ciidamada qalabka noocyada kala duwan si dhibaan ula shaqayn doonno shabaabkeena meel alaal meesha ku jiro aan ka soo saari doonno howlgalka xalig waa ku soo guulaysanay mana ka heri doonno waa sii daba socon doonnaa laasugood meel alaal meeshay galaan haddantahayna waxaa waaye allaajiinka booco garsiyaanay intaba inaan sii wadi doonno xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne